alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalih wasaxbih wasalama tasliima kaiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu biidni illaahi subxaana wa tacaala maanta waxaynu bilaabi doonnaa kitaabkan kooban ee magaciisa la yidhaahdo alqawaacid alarbac waa kitaab ka hadlaaya afar qaaciido oo qofka muslimkaa u kala sooci kara oo ku kala garan karo shirkiga iyo towxiidka waana afar qaaciido muslim kasta barashadoodu ay la gudboon tahay waa afar qaaciido kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigu calayhi isalaatu wasalaam ay daliil u yihiin oo ay tusiyeen waxaa qoray kitaabka daaciyatu tawxiid imaamkii macruufka ahaa maxamed bin cabdilwahaab raximah allahu tacaala afartan qaaciido kutubtiisa kale si baahsan bay ugu xusan yihiin laakiin kitaabkiisa sheekhu uu ku ururiyey kitaabka sheekhu wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim in bisinka lagu bilaabo kutubtu waa mid sunno ah iyo qoraallada oo dhan iyadoo arrinkaa lagaga dayanaya kitaabka qur-aanka ah waa aayadda u horeysa ee musxafka ku qoran oo saxaabadu ridwaan ullaahi calayhi musxafkaa cuhmaaniga ah waxa ay ku bilaabeen bismi illaahi araxmaani araxiim culimmadii ka dambeysay oo dhammina arrinkaasi way ku raaceen waxaa kaloo kutubta bisinka loogu bilaaba iyadoo lagu dayanayo sunnadii ambiyada oo ambiyada sunnadooday ka mid tahay qoraalladooda inay ku bilaabaan bisinka waaka ilaahay nooga sheegay nebiyullaahi sulaymaan inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim oo warqaddii uu u diray gabadhii reer saba u telin jirtay bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu ku bilaabay nebiy llaahi sulaymaan nebigeennii moxamedna calayhi salaatu wasalaam waraaqihii uu u qori jiray raggii boqoradii iyo dadkii kale ee dacwadda uu gaadhsiinayey waxa uu ku bilaabi jiray bisinka axaadiid tiro badan baana arrintaa tusisay axaadiida waxaa ka mida xadiidu cabdillaahi bni cabbaas ee ku saabsanaa qisadii dhex martay hiraqla iyo abu sufyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii la odhan jiray hiraql oo ahaa cadiimu ruum boqorkii reer room warqad buu u qoray uu ugu yeedhayo islaamnimada warqaddaas waxay ku bilaabmaysay bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuuli illaah ilaa hiraqla cadiimi ruum aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn bisinkuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam warqaddaa uu ku furay oo uu ku bilaabay waxay ka socotaa moxamed oo rasuulkii ilaahay ah waxay ku socotaa hiraql waa reer ruom ka madaxweynaha u ah islaam waad badbaadi doontaa adduun iyo aakhiraba ilaahay baana ajarkaaga laba jeer ku siin doona oo qofku haddii uu ahaa qof ahlulkitaab ah oo rusushii hore rumaysan kadib nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu rumeeyo laba ajar buu helaya xadiidkaana bukhaari baa ku wariyey saxiixiisa arrintaasina waxay noqotay sunne iyo waddo culimmadu ay iskaga daba tegeen وkale الxاaفiظ بن xaجر رaحimه اللaه وqad اstaqرa cmل الأئmaة المصنiفiiن عalى افتitaaxi kuتب العilم بالbasmلة waxaa camalka aimada kutubta qoraa uu ku sugnaaday buu yihi inay kutubta cilmiga ku bilaabaan bisinka wakada mucdamu kutubi الrasaa'ل waraaqaha laysu qorana saasoo kale badankooda bisinkay ku bilaabaan marka wixii maktuuba ee qoraala bisinkaa lagu bilaabaya wixii nudqiya ama dhawaaqa ama khudbad ha noqoto ama muxaadaro ha noqoto ama dersi ha noqoto ama wacdi kale ha noqoto ama hadal kale ha noqotee rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xamdaladuu ku bilaabi jiray ilaahay ammaantiisa iyo umahadnaqiisa ee bisinka kumuu bilaabi jirin bisinka wixii qoraala buu ku bilaabi jiray wixii dhawaaqana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabi jiray bxamd illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay inuu ammaano oo u mahadnaqo bisinku waa aayad ka mida qur-aanka waxaanu bisinku koobsanayaa saddex magac oo ka mida magacyada ilaahay subxaana wa tacaala waa allah iyo alraxmaan iyo alraxiim bismi illaahi macnaheedu waxa weeye ilaahay magiciisa oo qura ayaanu alifu kitaabkan ku qorayaa oo ficilka meesha ku qarsoon ee macno ahaan loo soo muujinayaa waa inuu noqdo ficil ka dambeeya ba'da oo xarfajar xarfu jarka ah iyo ismi oo majruurka ah isla markaana waa inuu noqdo mid maqaamka munaasib u ah waxa laga hadlaayo oo haddii kitaab la qorayo bismi illaahi ualifu haddii wax la dhisaayo bismi illaahi abni bay noqonaysaa magaca ilaahay anoo ku bilaabayaan dhisaya haddii cunto la cunaayo bismi illaahi ay aakulu ilaahay subxaana wa tacaala magiciisa anoo kaalmaysanaya oo cuskanaya ayaan wax cunayaa weeyaan macnuhu in markaa ficilka la dambaysiiyo oo magaca la soo horreysiiyo ayaa fiican si magaca ilaahay subxaana wa tacaala hadalku ugu bilaabmo oo barakadiisa loo helo alismuna culimmadu waxay yidhaahdeen asal ahaan wuxuu ka yimi assumuw waa alculuw alirtifaac sarnaynta iyo kor noqoshada marka magacu waa allafdu daal calaa musaman wamaa kaana limusaman ismi waxaa la hahda magac waxaa la idhahdaa mid magac loo bixiye wixii ku tusiya imika adiga hadii lo dhaha magaca waxa odhanaysa waxa la dhaha cali ama moxamed ama faarax baa la idhaahdaa isamkaagu ama magacaagu waa maxay waa waxa adiga ku tusinaya ee marka la sheego adiga lagu garanayo asal ahaan biismi buu ahaa oo ba'da hamza ka dambaysa hamsatulwasl laakiin khad ahaan ama qoraal ahaan waa laga gooyaa iyadoo hadalka la soo koobayo oo la takfiifinayo mar haddii kelmaddaa isticmaalkeedu uu farabatay ba'dan bismi ku jirtaana waxay tusinaysaa baa culimmadu almusaaxaba magaca ilaahay anoo la saaxiibsan la rafiiqsan ama isticaanay tusinaysaa magaca ilaahay aniga oo kaalmaysanaya allah waa magaca koobaade ilaahay magacyadiisa ka mid ee bismi illahi raxmaan iraxiim ku jira magacaasi waa magaca magacyada ilaahay u caansan waa acrafu lmacaarif waxa la yaqaan waxa loogu yaqaan weeye ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa kale oo dhami macnihii ay tusiyeen ayuu hal mar tusinaya sidaasoo kale sifaadka wanaagsane ilaahay uu leeyahay oo dhan ayuu hal mar tusinaya waana tasaabu noqotay bay idhahdeen culimmadu magaca ilaahay marka qur-aanka lagu sheego ama xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheego in isaga loo hor sheego kadib magacyada ilaahaye kale laga daba sheego oo allaahu الرحmaaن lama idhaahdo الرaحmaaن الlah mar walba allahu ayaa horeeya allahna magaca asل ahaan wuxuu ka yimi alha yalahu shayga la caabudaa waa la caabuday waa la caabudaya الtaaluhna waa التacabud marka allah macnaheedu waa almacbuud bxaqi waa ka xaq lagu caabudo bimacnaa in la caabudo xaq u leh asalkiisu alilaah buu ahaa deetana hamzadii baa laga jaray labadii laamna waa laysku idqaamay oo waa laysku dhalaaliyey kadibna wuxuu noqday allah allahna macnihiisu waxa weeye almustaxiqu waxdahu lilcibaada waa ka kelidii cibaado xaq u leh ee cid kale in la caabudaa aanay bannaanayn magaca labaad ee bisinka ku jira waa magaca ilaahay alraxmaan wuxuu sifa halkan u yahay magaca allah alraxmaanna macnihiisu waxa weeye duraxmati alwaasica waa allaha ku sifaysan raxmadda ballaadhan oo waxay yidhaahdaan siiqada ama dhismaha faclaan afka carabta marka la eego wuxuu tusiyaa cala asacati waalimtilaa ballaadhni iyo buuxsan buu tusiyaa waxaa rajulu khadbaan macnaa nin cadha ay buuxisay weyaan macnuhu warajulu cadshaan waa nin haraad buuxiyey marka araxmaan waa allaha raxmaddiisu ay ballaadhan tahay weeyaan macno ilaahayna raxmaddiisu inay ballaadhan tahay waa kainoogu sheegay qur-aanka waraxmatii wasicat kula shay raxmaddaydu shay walba way gaadhay buuhi ilaahay subxana wa tacaala magaca labaadee arraxmaan isaga laftiisu wuxuu tusinayaa ilaahay sifatu raxma sifadaa naxariisashada inuu ku sifaysan yahay waana faciil siiqadiisu ama qaabku u dhigan yahay luqa ahaan oo faacil looga jeedo marka alraxiim bimacnaa alraaxim weeye waa kii naxariisanayey raxmaddiisu ay khalqiga soo gaadhaysay marka alraxmaan wuxuu tusinayaa itisaafu llahi biraxmati alwaasica ilaahay inuu ku sifaysan yahay raxmadda ballaadhan ee gaal iyo muslim iyo khalqiga oo dhan wada gaadhay adduunyada inta la joogo aakhirana muuminiinta ku gaara alraxiimna wuxuu tusinayaa tacalluqu raxmat illaahi bilmarxuum wa wusuulihaa ila almakhluuq ilaahay raxmaddiisu xidhiidhka ay la samayso makhluuqa iyo in ay gaadho makhluuqaadka oo aan ahayn sifo ilaahay subxaana wa tacaala ku kooban magaca ilaahay allah ilaahay buu ku gaar yahay cid kale looma bixin karo cidda cid kale u bixisaana waa ku gaaloobaysa lamana taniyeyn karo oo laba lagama dhigi karo sida magacyada kale jamacna lagama dhigi karo waayo ilaahay oo qura buu magacu yahay ilaahayna subxaana wa tacaala waa waaxid qul huwa allahu axad labana maaha jamacna maaha ilaahay magaca ilaahay arraxmaanna waa sidaas oo kale ilaahay buu u gaar yahay magacaasi oo sifadaa iyo tilmaantaasi magacaasi uu sheegayo ee uu tusinaayo ilaahay cid aan hayni kuma sifoobi karto sidaasi awgeed ilaahay cid aan ahayn lama bixi karto loomana bixin karo adduunyada hal nin baa la sheegaa cid la baxday arraxmaan waa musaylama alkadaab ninkii la odhan jiray wuxuu la baxay raxmaanu lyamaama magaca maanta cidina uma taqaano haddii dadka muslimiinta la weydiiyo lagu idhaahdo raxmaanu lyamaama miyaad garanaysaan ma garanayaan qof kutubta akhristay oo dee kutubta ku arkay mooyaane muu qaban magacaas waayo magacaanu xaq u lahayn buu la baxay waxaa qabtay magac xun oo foolxumo iyo dhaleeca tusinaaya musaylama alkadaab musaylamihii beenaalaha ahaa magacaanu xaq u lahayn ayuu la baxay waaye bismi illaahi الraxmaan الraxiim haddii aynu macnayno bismi illaahi ilaahay magiciisa oo qura ayaanu alifu kitaabkan ku qorayaa buu uhi sheekhu anuu magaca ilaahay oo qura kaalmaysanaya oo la rafiiqsan allihii araxmaani ahaa mid naxariis ballaadhan ku sifaysan oo raxmaddiisu ay waasic tahay allihii alraxiimi ee ahaa raxmaddiisu mid ay khalqigiisa gaadho waxaan halkan idina xusuusinayaa xadiidka odhanaya kullu amrin dii baalin laa yubdau fiihi bibismi illaahi araxmaan iraxiim fahuwa aqطac arrin kaste oo la qiimeynayo oo bismi illaahi araxmaan iraxiim aan lagu bilaabin waa bilaa barako xadiidka khatiibu lbaqdaadi baa wariyey cabdulqaadir alruhaawi fi larbaciin waana xadiid daciifa weeye culimada in fara badan oo ka midaa sheegay inuu yahay xadiid daciifa kalxaafid ibn xajar wasakhaawi washeikhu اlalbani wagayruhum sharcina maaha shay walba in bisinka lagu bilaabo oo salaada dee bisin lagu bilaabi maayo allahu akbar baa salaada lagu bilaabaya wakadalika xajka bisin lagu bilaabi maayo qofku markuu niyeysto hadalka u horeeyuu ku dhawaaqaya waa maxay labayk allaahuma xajatan hadduu xaj quray xaraamtay ama cumratan ama xajatan wa cumra marka wixii daliil uu tusiyey wax kale oo lagu bilaabayo waxaasaa lagu bilaabaya uu daliilku sheegay ee bisin lagu bilaabi maayo wixii markaa dembi ah ama liita oo aan qiimo lahaynna bisinka lagu bilaabi maayo dee qofku markuu dembaabayo dembigiisa dee bisin u qabsan maayo magacii ilahay inuu ku jees jeesayaabay noqonaysa sidaasoo kale wixii aan qiimo lahayn haddaad tusaalahaan candhuuf tufayso bismi illaahi raxmaan iraxiim intaad tidhaahdo ma tufaysaa oo maya wax qiimalo maaha oo la qadariyo tufitaanka candhuufta sheekhu raximah اllahu tacaala markii uu kitaabkiisa bisinka ku bilaabay isagoo kitaabka qur-aanka kaga dayanaya arrinkaa nebi maxamedna calayhi الsalaatu wasalaam sunnadiisii raacaya wuxuu ku xigsiiyey duco qiimo badan oo uu u duceeyey qof kasta oo kitaabkan akhrista ama fariimaha qaaliga ku yaalla ay gaadhaan waxaanaynu rajaynaynaa inaynu biidni illaahi tacaala ka mid noqonno kuwa ducada ilaahay oo aqbalo haddii ducada ilaahay noo aqbalana waynu guulaysanaynaa adduun iyo aakhiraba wuxuu ihi sheekhu as'alu waxaan weydiinayaa allah ilaahay waxaan ka baryayaa allaha alkariima ee deeqsiga ee khayrka badan rabalcarshi carshiga allah ale waxaan ka baryayaa carshigii alcadiimi ee weyna an yatawallaaka inuu kaa weli dhigto adiga fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhiro dhexdeedaba wa an yajcalaka iyo inuu ilaahay kaa yeelo mubaarakan mid barakaysan aynamaa kunta meel kastoo aada joogto wa an yajcalaka ilaahay inuu kaa yeelo minman ciddii mid ka mid a idaa ucطiya marka la siiyo wax ee nicma ay u xaasisho shakara mahadnaqaay waida btuliya marka la imtixaamana sabara sabraay waidaa adnaba marka uu dembaabana istakfara ilaahay cafis iyo asturid weydiisanay oo maxaad saddexdaa sheekow iigu ducaysay in la yidhi baad mudda isagoo taa ka jawaabaya wuxuu uhi fa ina haaulaa maxaa yeelay saddexdaasi fa ina haaulaa kuwaas athalaatha ee saddexdaa kelmadahaas iyo qodobadaas cunwaanu sacaada waa calaamadii guusha iyo badhaadhaha sababta aan kuugu duceeyey waa taa ducadan sheekhu uu kitaabkiisa ku bilaabay waxay marka koowaad calaamad u tahay in aanu ducada diidanayn waana iska dicaayad rakhiisa in dadka qaarkood dadka ahlu tawxiidka ah ee sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam raaca siyaabo khaldan oo ay u ducaystaan markay ku idhaahdaan iska daaya waa bidca in idhahdaan ducada diidantihiin qof muslimiina duca ma diidi karo haddii ducadu ay u dhacdo si shareecada waafaqsan ila waa cibaade waa in shareecada la waafajiyo taasunbuu qofka muslimkii uu ka hadli karaa qofka ducada diida idhaahda ilaahay lamama baryi karo sinaba looma baryi karo kaasi muslimba maaha way waa midda fire aayadaha qur-aankaa ee si cad ilaahay ugu sheegay addoomihiisu inay baryaan wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu idin yidhi ibarya waan idin ajiibi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwaة اdaaci ida dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacalahum yarshuduun ilaahay subxaana watacaala wuxu uhi isagoo rasuulkeennii la hadlaaya addoomahaygu hadday kaa weydiiyaan anaa u jawaabaya waan u dhowah ka i baryana baryadiisa waan ajiibayaa laakiin shuruuddii ducada lagaga aqbali lahaa iyaga ha laga helo shuruuddaasi waa maxay waa inuu addoonku horta isagu ilaahay ajiibo oo ilaahay amarkiisa uu qaato oo ducadiisan lafteedu ay noqoto ilaahay daraaddii mar labaadka ducadiisani waa inay noqoto mid u dhacaysa qaab shareecada waafaqsan maaha sida isagu uu jeclaaday ama la qurux badnaatay un mar labaadka ducada sheekhu kitaabkiisa uu ku bilaabay waxay calaamad u tahay maxabatuhu alkhayra linnaas dadka inuu khayrka la jeclaa sheekhu iyo tawaaduciisa wixii khayra iyo wanaaga iyo cilmiga inuu isaga ku urursanaado dadka uu kaga sareeyo inaanu jeclayn ee uu jeclaa dadka kalena khayrka iyo wanaagga inay la wadaagaan bal ilaahay cidduu uga badinaya inay ka badsataba arrinka koowaadee sheekhu uu ku duceeyey waxa weeye horta ilaahay buu subxaana wa tacaala baryada ku wajahay as'alu اllaha alkariim isagoo ilaahay subxaana wa tacaala ku sifeeyey laba sifo oo qiimo badan oo ilaahay sifaadkiisa ka mid a waa sifatu اlkaram magaca ilaahay alkariim wuxuu tusinayaa sifatu اlkaram sifada khayr badnaanta iyo wanaag badnaanta iyo deeqsinimada ah waxaa kaloo ilaahay uu ku sifeeyey inuu ilaahay yahay rabu lcarshi alcadiim marka laba magacoo ilaahay magacyadiisa ka mida buu ilaahay ugu tawasulay sheekhu magaca ilaahay alkariim iyo magaca ilaahaye alrab ilaahay makhluuqaadka o dhan isagoo rabbi u ah makhluuqaadkaa kii u weynaa oo carshiga ah rabbinimada ilaahay uu rabbi u yahay buu si gaara u sheegay aadaabta ducadaanay ka mid tahay qofku ilaahay markuu baryaayo intaanu ilaahay waxba weydiisan oo wuxuu ilaahay uu weydiisanaya aanu sheegin inuu ilaahay ku ammaano magacyadiisa wanaagsan iyo sifaadka ilaahay ee dhammayska tiran oo bal u fiirsa suuratu lfaatixa halka baryada iyo su-aashu ay gashay ama ay ka dhacday maxaa ka horeeya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi اddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina baray horta magacyadiisa inaynu ku ammaano oo ammaantiisa aynu horaysiino kadib ayaa waxaa timi baryadii ihdina الsiraaط اlmustaqiim wa hada min ba min asbaabi ijaabat اducaa in ilaahay marka aada baryayso horta ilaahay aada ammaanto subxaana wa tacaala oo magacyadiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan aada ku ammaantaa asbaabta ilaahay ducada ku aqbalo mid ka mida weeye waana nooc ka mida tawasulka mashruuca ah tawasul waxaa la idhaahdaa waxa ilaahay marka la baryaayo ilaahay loogu dhowaanayo si ilaahay ducada u aqbalo ilaahay baana tawasulka noocaasa ku sheegay qur-aanka walilaahi alasmaau اlxusnaa fadcuuhu biha ilaahay wuxuu leeyahay magacyada wanaagooda uu dhammayska tiran yahay fadcuuhu biha ilaahay magacyadiisa ku caabuda ilaahay magacyadiisa ku barya oo wax ku weydiista ilaahay subxaana wa tacaala markaad baryayso magacaad ilaahay ku ammaanayso eed ugu dhowaanaysa eed ugu tawasulaysaa waa inuu noqdo magac munaasib u ah waxaad ilaahay weydiisanayso subxaana wa tacaala haddaad raxmad ilaahay weydiisanayso magaca alraxmaan iyo alraxiim iyo ilaahay ku bari haddaad risqi weydiisanayso magaca ilaahaye alrazaaq arrinka koowaad ee sheekhu uu ugu duceeyey qof kasta oo kitaabkiisan akhrista waa an yatawalaahu llahu fi dunya walaakhira waa inuu ilaahay ka weli dhigto qofka adduun iyo aakhiraba inuu ilaahay kaa weli dhigto ilaahay weli uu kuu noqdo macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye an yakuuna allahu nasiiran laka inuu ilaahay subxaana wa tacaala noqdo mid adiga kuu nusreeya kuu hiiliyo ku garab taagan hiilkiisa iyo gargaarkiisa kula garab taagan iyo tawfiiqdiisa waafajintiisa ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu weli u noqdaa u nusreeyaa oo u kaalmeeyaa oo u ilaaliyaa dadka ahlu tawxiidka allahu waliyu aladiina aamanuu qof walibana ilaahay subxaana wa tacaala gargaarkiisa iyo caawintiisa wuxuu ka helayaa inta tawxiidkiisa iyo iimaankiisa uu leegyahay ee sifadaasuu ilaahay ku xidhay yukhrijuhu min aulumaati ilى اnuur allahu waliyu ladiina waliy waa maxay macnaheedu ay nasiiruhum wa dahiiruhum wa muciinuhum wa muwafiquhum waa ka u gargaaraya ee caawinaya ee wanaagga waafajinaya haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu noqdo mid kuu gargaaraya oo ku ilaalinaya oo wanaagga ku waafajinaya maxaa kaa maqan waxba kaa maqnaba walihaada baa nabiyuna maxamed alayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray inuu ilaahay subxaana wa tacaala weligiisa noqdo xadiidka zayd bnu arqam wuxuu odhan jiray rasuulku allahuma anta allahuma aati nafsii taqwaha ilaahu naftayda taqwo ku arsaaq wazakiha anta khayru man zakaaha ilaahu xumaan oo dhan ka huf cid nafteyda hufto oo xumaanta ka nadiifisa adaa u khayr badan anta waliyuha wa mawlaaha arrinka labaad ee sheekhu uu ugu duceeyey qof kastoo kitaabkiisan akhrista waa wa an yajcalaka buuri waa inuu ilaahay kaa yeelo mubaarakan mid barakaysan aynamaa kunta meel kastoo aad joogto mubaarak waa mafcuulu baaraka min albaraka buu ka yimi barakadu waa maxay maa hiya albaraka barakadu waa kahrat اlkhayr wa dawaamu waa khayrka faraha badan ee haddana joogtada ah marka ilaahay ku barakeeya macnaheedu waxa weeye ilaahay ku geliyo khayr fara badan oo isla markaana joogto ah oo aan kaa kala goyn afkaad barako ugu ducayso waxaad ugu ducaysay khayr fara badan oo joogta oon kala go' lahayn marka ilaahay ku barakeeyo ilaahay ha kaa dhigo kaiira nafc lilaakhariin kaiira nafci linafsihi wa kaiira nafci lilaakhariin nafciga iyo waxtarka uu naftiisa u leeyahay adduun iyo aakhiraba iyo nafciga iyo waxtarka dadka kale uu leeyahay miduu fara badan yahay ilaahay ha kaa dhigo oo naftaada waxaad barako u yeelan kartaa dee markaa nafciga aad u leedahay uu farabato adduun iyo aakhiraba dadka kalena waxaad barako u yeelan kartaa nafciga iyo waxtarka aad u leedahay marka uu farabato arrinka saddexaad ee sheekhu uu ku duceeyey ee uu ugu duceeyey qof kastoo kitaabkiisan akhristaa وأن يجعلka مiمن إdا عطya شhكر وإdا ابتuلya صبر وإdا أذنب اsتغفر saddex صiفo oo wanaagsan ilaahay inuu kugu arزaaqo صifada koowaad waxay tahay marka wax lagu siiyo inaad mahadnaqdo oo نicamka o dhan ilaahay baa subحaanaه وataعaalى bixiye ilaahay inaad nicmooyinkiisa aada uga mahadnaqdo khalqiga ilaahay wixii ixsaan iyo wanaag ay kuu galaanna inaad uga mahadnaqdo waman laa yashkur innaasa laa yashkur ilah buu uhi rasuulku alayh isalaatu wasalaam kaan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo man sanaca ilayku macruufa fakaafi'uun qofka wanaag idiin sameeya abaal idiin gala u abaal guda buu uhi nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu bihi fadcuu lahu xataa taruu anakum qad kaafa'tumuuh waxaad ugu abaal guddaan oo dee wax laysa siiyo ama laysu qabta ah haddaad weydaan u duceeyey buui rasuulku calayh isalaatu wasalaam ilaa ad is odhanaysaan alla ilaahay abaalka waad iska guddeen oo nicmadu ama xagga ilaaha kaaga timaado ama khalqigu sababha kuugu noqdaane tuqaabalu bishukr waxaa lagu qaabilaa shukri baa lagu qaabilaa ilaahayna waxaa looga mahadnaqaa qalbiga waa nicmadaa in la qiro loona ictiraafo ilaahay subxana wa tacaala carabkana ilaahay subxaana wa tacaala waa looga mahadnaqaa ilaahay subxaana wa tacaala carabkana waa looga mahadnaqaa waa in nicmadii ilaahay uu bixiye lagu ammaano camalla ilaahay waa loogu mahadnaqaayo waa nicmadaa in loo isticmaalo wax ilaahay raalli gelinaya icmaluu aala daawuuda shukraa qofka nicmadii ilaahay uu siiyey shar iyo macaasi iyo wax ilaahay ka cadhaysiinaya uu isticmaalay ilaahay subxaana wa tacaala umu mahadnaqin mahadnaqi waajibka ahaa arrinka labaad waxa weeye ilaahay a kaa dhiga buu ihi mid marka la imtixaamee musiiba ay ku dhacdo sabra arrinka saddexaadna ilaahay a kaa dhigo mid marka uu dembaabo markiiba khaladkiisa iyo gefkiisa garto oo ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqda wuxuu yihi sheekhu saddexdaasi arrimood waa cunwaanu sacaada cunwaanu sacaada maxaa looga jeedaa ay maa yadullu cala sacaada cunwaan waxa la dhaha maa yadullu cala shay wixii shayga tusiyaa cunwaan la idhaahdaa innagu cinwaan baynu dhaha afcari ahaan af carabi ahaan waa cunwaan waa caynkoo la goday waa wixii shayga ku tusiyaa la idhahdaa cunwaan muxaadarada cunwaankeedii yaani waa hadalkii tusinaayey in meel heblaayo muxaadaro laga jeedinayo cunwaankii iskuulka yaani waa boorhkii iyo calaamadii iskuulkaa ku tusinaysa iyo meesha ku uu ku yaalo cunwaanu alinsaan waa qofka meesha laga helo waxa ku tusinaaya ee lagu garan karo marka saddexdaa arrimood qofka laga helo qofka nicmada ka mahadnaqa musiiba markay ku dhacdana sabra marka uu dembaabana markiiba toobad keena ilaahay dembi dhaaf weydiista saddexdaa arrimood waxay calaamad u yihiin inuu sacaado ku jiro sacaadana waa maxay waa alxaal almulaa'ima lilcabd waa xaaladda addoonku uu ku reeyo ee marka uu ku jiro uu isu arko inaanu waxba ka maqnayn uu nicmaysan yahay fi اlqalbi aw اljasadi aw khaarijin canhuma qofka qalbigiisu uu ku degay u ku raaxaysto jidhkiisuna sidaas oo kale ama cid isaga ka baxsan sida reerkiisii iyo caruurtiisii iyo xoolihiisii iyo xaaladda wanaagsane ay ku jiraan lafteedu sacaaday qofka u tahay qofka haddaba bani aadamkaahi sidiisaba yataqalabu bayna axwaalin halaath adduunyada intuu joogo saddex xaaladood unbuu dhex godgodoomaya oo marba waxa weeyaan miduu gelaya ta koobaad waa nicmatun waasila inuu ku jiro xaalad nicmo soo gaadho xagga ilahay uga timi taasi waa xaal xaalka labaadna waa musiiba xaasila qofkii inay musiiba ku dhacday fii diinihi aw dunyaa fii badanihi fii maalihi fii ahlihi fii awlaadihi taasoo diinta kaga dhacday musiibadaasoo diinta kaga dhacday khalad kastoo qofka uu gala waa musiibo diintiisa ku dhacday ama jidhkiisa ku dhacday ama reerkiisii ku dhacday ama caruurtiisii ama maalkiisii ku dhacday waa xaalad kaloo dee bani aadamka intaas soo maraysa xaaladda saddexaad waa sayi'atun xaasila ama mafcuula waa xumaan qofku uu samaynayo marka saddexdaa xaaloodoo qofku uu ku jiro mid waliba waxa ay leedahay daway leedahay wa xaalatu nicma haddaad ku jirto waxaad ku amran tahay ashukr inaad ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqdo ayaad ku amran tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadiisa qaar shukriga waa ku ammaanay qaarna ilaahay subxaana wa tacaala wuu amray oo amar buu ku siiyey shukriguna macnihiisu waa ka aynu sheegnayoo waa nicmada allaha ku siiye inaad u ictiraafto horta cid kale de aanad ugu abtirin nicmadii ilaahay uu ku siiye haddaad cid kale ugu abtirinaysa dee ilahay umaad mahadnaqin sidaasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa waa inaad dafir inaad qirto wa amaa binicmati rabbika faxadith allaha nicmadaa ku siiye carabka waa inaad ka ammaanto nicmadaana waxa allaha raalligelina waa inaad u adeegsato xaaladda labaadee qofku uu ku jiraa ama uu geli karaa waa inay musiiba ku dhacdo sa aynu sheegnay wuxuu ku amran yahay qofka markay musiiba ku dhacdo sabir buu ku amran yahay sabirkuna waa maxay waa xabsu nafsi can اtasakhuطi biاlmaqduur waa naftiisa inuu ka celiyo uu cadhood ama cadho u muujin uu cadho u muujiyo waxa ilaahay subxana wa tacaala u qadaray wa xabsu lisaani can shakwa carabkiisana waa inuu ka xidho cabasho ilaahay uu ka cawdo musiibo kastoo kugu dhacdaa xaquma lihid ilahay inaad ka cabato waa ilaahay subxaana wa tacaala nicamka uu ku siiyey baa mar walba ka badan musiibooyinka iyo balaayooyinka kugu dhacay oo haddaad istiraa nicamka ilaahay liis geli oo tirako ma tira koobi kartid wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuha oo kadhi ilaahay subxana wa tacaala wa xabsu ljawaarixi can ilmacsiya markay musiiba kugu dhacdo xubnahaagiina waa inaad ka xidho macsiyada macsiyadu waa maxay dadka qaar baa markay musiibadu ku dhacdo macsiyo u dhaqaaqa geeri baaba dhacday dumarkii baa baroortay dee baroortaasi sabir la-aan bay calaamad u tahay oo xub gabadhaasi xubnaheedii kamay xidhin macsiyadii markay musiibadu ku dhacday markaa may sabrin ama timahooday rifaan ama dhulkay isla dhacaan ama ciidday isku qayaan ama bawdyahay garaacaan waxaasoo dhami waa ficillo macsiyo ay waajib ahayd markay musiibadu dhacdo in laga celiyo xubnaha marka maad sabri ilaa saddexdaa laga lagaa helo xabsu nafsi can itasahud inaanad qalbiga uga cadhoon qadarka ilaahay kugu dhacay iyo xabsu allisaani can ishakwa inaanad ilaahay ka caban iyo xabsu ljawaarix can ilmacsiya inaad xubnahaaga macsiyada ka xidha markay musiibada kugu dhacdo saddexdaa marka lahaadi arkaanu sabr waa arkaantii sabirka saddexdaas saddexdaa marka lagaa helo ayuunbaa tahay qof sabray sabirkana in fara badan buu ilaahay subxana wa tacaala addoomihiisa oo amray xaaladda saddexaadee qofku uu geli karaa waa inuu dembaabo ama carabkaa ka dembaabo ama qalbigaa ka dembaabo ama xubnaha ka dembaabo taana waxa waajib ku ah inuu ku qaabilo tawba iyo istikfaar towbada xaqiiqadeeduna waa annadamu calaa maa salafa min addunuub waa dembiyadii qofka ka dhacay waktigan uu taaganya ka hor ka dhacay horta inuu ka murugoodo oo haddaanu kaba xumaanba khaladka ee gefkaa uu galay qofkaasi ma toobad keenin waliqlaacu canhu fi lxaal isla markaana dembigii waa inu ka go-o u ka dhex baxo oo hadduu dembigii weli sii wadwado ma toobad keenin waalcasmu calaa an laa yucaawidahu fi lmustaqbal waa inuu go-aansado wakhtiga soo socdana dembigaa inaanu mar dambe ku noqon saddexdaa arrimood qofka ilaa laga helo qof toobad keenay maaha inuu dembigii hore uga dhacay ka murugoodo inuu isla markaa ka dhex baxo oo uu joojiyo inuu go-aansado inaanu mar dambe aanu ku noqon markaasay markaa towbaddii ay imanaysaa saddexdaasi arrimood waa ashukru cinda nicma marka nicmo la hayo in la mahadnaqo waasabru cinda almusiiba musiiba markay dhacdana in la sabro watowbatu walistikfaaru cinda sayi'a in ilaahay dembi dhaaf la weydiisto loo toobadkeeno marka xumaan la sameeyo saddexdaa arrimood qofku haddii uu haddii laga helo ku sifoobo qof ilaahay xaggiisa u jihayste weeye oo addoonnimadii ka soo baxay walihaadaa guul ayuu gaadhayaa waa kaa sheekuu yihi raximah اllahu taعaalى faina haؤulaaءi الثalaaث cunwaan الsaعaadة saddexdaa arrimood waxay calaamad iyo deliil u yihiin sacaaday deliil u yihiin yaعnaa inaad gaadhay xaaladdii ugu fiicnayd iyo guushii ugu saraysay inaad gaadhay ilaahay subxaana wa taعaalى hayna waafajiyo arrimaha sheekhu inoogu duceeyey ilaahayna subxana wa tacaala haynoo aqbalo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira
ayuha alikhwatu walaakhawaat intaynu ku kulmayno sharxi kitaab kale oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد